laawiyiintii cutubka lix iyo tobnaad oo markii haaruun labadiisii wiil ay rabbiga hortiisa u soo dhowaadeen oo ay dhinteen dabadeed ayaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu muuse ku yidhi walaalka haaruun la hadal si uusan goor walba u soo gelin meesha quduuska ah oo ilxidhka ka shishaysa gudaheeda oo ka soo hor jeeda daboolka sanduuqa kor saaran yuusan dhimane waayo anigu waxaan ka dhex muuqan doonaa daruurta kor saaran daboolka haddaba haaruun meesha quduuska ah waa inuu la soo galo dibi yar oo qurbaan dembi ah iyo wan qurbaan la gubo ah waa inuu gashadaa jubbadda quduuska ah oo dhar linen ah laga sameeyey oo waa inuu jidhkiisa u labbisaa sirwaalka linanka ah oo dhexdana waa inuu ku xidhaa dhaxidhka linanka ah oo duubka linanka ahna waa inuu madaxa ku duubtaa waayo iyagu waa dharka quduuska ah oo intuu jidhkiisa biyo ku maydho waa inuu dharkaas labbistaa oo ururka reer binu israa'iilna waa inuu laba orgi uga soo qaadaa qurbaan dembi waana qurbaan la gubo oo haaruun waa inuu keenaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu nafsaddiisa iyo reerkiisaba kafaara gud u sameeyaa oo waa inuu labada orgi soo kaxeeyaa oo uu soo taagaa meel rabbiga hortiisa ah oo iridda teendhada shirka u dhow oo markaas haaruun waa inuu labada orgi saami u kala ridaa oo saami kan rabbiga ha ahaado saamiga kalena kan casaaseel ha ahaado oo orgigii saamigu ugu dhacay rabbiga haaruun waa inuu keenaa oo qurbaan dembi u bixiyaa laakiinse orgigii saamigu ugu dhacay casaaseel waa in isagoo nool rabbiga hortiisa la taagaa si kafaara gud looga kor sameeyo oo casaaseel aawadiis cidlada loogu eryo oo haaruun waa inuu keenaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu nafsaddiisa iyo reerkiisaba kafaara gud u sameeyaa oo u gowracaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu meesha allabariga ee rabbiga hortiisa taal ka qaadaa idan ay dhuxulo nooluu ka buuxaan oo waa inuu sacabbadiisana ka buuxsadaa foox udgoon oo tuman oo uu ilxidhka la galaa oo waa inuu fooxa ku shubaa dabka rabbiga hortiisa yaal si fooxa qiiqiisu u qariyo daboolka sanduuqa markhaatiga kor saaran yuusan dhimane oo isagu waa inuu qaadaa dhiiggii dibiga qaarkiis oo fartiisa ha kula saysaydho daboolka dhankiisa bari oo daboolka hortiisana waa inuu dhiigga fartiisa kula saysaydhaa toddoba jeer markaas waa inuu gowraca orgigii dadka loogu bixinayo qurbaan dembi oo uu dhiiggiisana ilxadhka soo geliyaa oo orgiga dhiiggiisana waa inuu ku sameeyaa siduu ku sameeyey dhiiggii dibiga oo kale oo uu ku saysaydhaa daboolka dushiisa iyo hortiisaba oo isagu waa inuu meesha quduuska ah daraaddeed kafaara guud ugu sameeyaa dadka reer banu israa'iil waxyaalahooda nijaasta ah iyo xadgudubyadooda oo ah xataa dembiyadooda oo dhan aawadood oo sidaasoo kalena waa inuu u sameeyaa teendhada shirka oo iyaga la deggan waxyaalahooda nijaasta ah dhexdooda oo waa inaan ninna teendhada shirka joogin markii uu isagu u galo inuu kafaara gud ku sameeyo meesha quduuska ah gudaheeda ilaa uu ka soo baxo isagoo kafaara gud u sameeyey nafsaddiisa iyo reerkiisa iyo shirka reer banu israa'iil oo dhan oo waa inuu meesha allabariga ee rabbiga hortiisa taal u baxaa oo uu kafaara gud u sameeyaa oo uu soo qaadaa dhiigga dibiga qaarkiis iyo dhiigga orgiga qaarkiis oo u mariyaa meesha allabariga geesaheeda oo waa inuu toddoba jeer dhiigga fartiisa kula saydhaa meesha allabariga oo waa inuu daahiriyaa oo quduuska dhigaa waxyaalaha nijaasta ah ee reer banu israa'iil oo markuu dhammaystiro kafaaragudka uu u samaynayo meesha quduuska ah iyo teendhada shirka iyo meesha allabarigaba waa inuu orgiga nool keenaa oo markaas haaruun waa inuu labadiisa gacmoodba kor saaraa madaxa orgiga nool oo waa inuu korkiisa ku qirtaa xumaatooyinkii reer banu israa'iil oo dhan iyo xadgudubyadoodii oo dhan oo ah xataa dembiyadoodii oo dhan oo waxaas oo dhan waa inuu kor saaraa orgiga madaxiisa dabadeedna waa inuu cedlada ugu diraa nin diyaarsan oo orgiguna xumaatooyinkoodii oo dhan wuxuu u qaadayaa dhul cedlo ah oo markaas waa inuu orgiga ku sii daayaa cedlada dhexdeeda markaas haruun waa inuu teendhada shirka galaa oo waa inuu iska furaa dharka wanaagsan oo linanka ah oo u gashaday markuu galay meesha quduuska ah oo waa inuu dharka halkaas kaga tagaa oo waa inuu meel quduusa ku maydhaa oo uu dharkiisii soo gashadaa oo dibadda u soo baxaa oo baxayaa qurbaankiisii la gubayo iyo qurbaankii dadka oo la gubayaba oo kafaara gudna waa inuu u sameeyaa nafsaddiisa iyo dadka daraaddiisba oo xaydha qurbaanka dembigana waa inuu meesha allabariga ku dulgubaa oo kii casaaseel orgiga u sii daayeyna waa inuu dharkiisa maydhaa oo jidhkiisana biyo ku maydhaa oo dabadeedna xerada galaa oo dibigii qurbaanka dembiga ahaa iyo orgigii qurbaanka dembiga ahaa oo dhiiggooda loo soo geliyey meesha quduuska ah in kafaaragud lagu sameeyo waa in xerada dibadda looga bixiyaa oo haraggooda iyo hilibkooda iyo uuskoodaba dabka lagu gubaa oo qofkii iyaga gubaana dharkiisa waa inuu maydhaa oo jidhkiisana biyo ku maydhaa oo dabadeedna xerada soo galaa oo waxaa weligiinba qaynuun idiin ahaan doona inaad bisha toddobaad maalinteeda tobnaad nafihiinna dhibtaan oo waa inaydaan waxba shuqul qaban cayn kasta ha ahaadee kiinna waddaniga ah ee shisheeyaha dhexdiinna degganuba waayo maalintaas kafaaragud baa laydiin samayn doonaa in laydin daahiriyo aawadeed oo dembiyadiinna oo dhanna daahir baad kaga noqon doontaan rabbiga hortiisa maalintaasu waxay idiin tahay sabti nasasho weyn leh oo waa inaad nafihiinna dhibtaan taasu waa qaynuun weligiis jira oo wadaadka la subki doono oo quduus looga dhigi doono inuu wadaad ka ahaada meeshii aabbihiis ayaa kafaaragudka samayn doona oo isagaa xidhan doona dharka wanaagsan oo linanka ah oo ah dharka quduuska ah oo isagu waa inuu kafaaragud u sameeyaa meesha quduuska ah waana inuu kafaaragud u sameeyaa teendhada shirka iyo meesha allabariga oo waa inuu kafaaragud u sameeyaa wadaaddada ee dadka shirka oo dhan oo kaasuu qaynuun weligiis ah buu idiin ahaan doonaa inaad reer binu israa'iil sannaddiiba mar kafaaragud ugu samaysaan dembiyadooda oo dhan oo isna wuxuu sameeyey sidii rabbigu muuse ku amray